baydhabo weyber laqoqobaday kulan ujeedadiis hayti in bulshadu iyo la xisaabtamo koran booliiska kaaseyto ay ku qayb galeen gudiilaha kusharxuli xaafado ururada haanraabta dhalinyarada iyo odayaalka dhaqanka kulanka weyba intiis badan laka falanqeeyay ay sida bulshada iyo on la shaqeey lahaayeen booliiska bulshadan iyo on la xisaabtamo lahaayeen booliiska qaar kumid ee ku qaybgalayaalka kulankayo weyba iyo hadhowaayana in shacabka laka dhiirigeliya inio la xisaabtamo koran booliiska weyba saas haata u sheegeen inii lambaahay in booliiska la bara inio fahmaan qiimo bulshada siyo wada shaqeyn dhex marta barnaamijkan ulajeedadiisidiisba waliba waha in sheegada in la xoojiyo ama korlanqaada la xisaabtanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya iyo ollan marow ma aragna ama la dhisow guddi madax bannaan rayidka kormeerka koonfur galbeed soomaaliya kormeerka booliiska koonfur galbeed soomaaliya marka dambena la fadow koonfur galbeed oo amni ah ammaankeeda sugunyi booliiskeedana maaragna insheegada shacabkeedana kalsooni ka dhexayta booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo anka xadgudubaana ama ilaaliya xurriyadda aasaasiga muwaadinka ee dastuurka siiyay anoo kubulaayo magaay faadimo caliibaan oo geega qayb ku ahaa guddigun oo tababarka siihay guddiguna sharxule xaafado oo kaafleerow oo badan ka shaqeeyeen armo oo dhibaatooyinka xaafado ka dhexdhiya guddiguna waa lahan tababaray siis markaas tababar insiisi bulshadan oo xaafado laha ku xuli ayaana ka shaqeeyeen armaan conflictor solutionka iyo armoon oo marka xaafado ka dhexdhiya booliskii la shaqeeya tababarka intuna sii siina unaga oo markaas tababarna hanasii hanasii hay-adda safa wold iyo asal iyo wasaaradda amniga oo guddigaas magacaawda intii guddigaas bulshada sii deersiyay tababarka laa sii siiyaayan geegana time waqti una kasii siino ilaahay nin sahli hay-adda sabood gareeya haytoona iyadan kama hasanto
sharcigaas mayba xal in eamas nhayna ee mayla raay muhiimad in ea bulshada koonfur galbeedka nool giibasha shal duwan degmooyinka ilaa gobolada mayla raayso markii isu dhagan galo ansaxo mayla raayso yaa waana laka fuli doona deegaanadan mayba nagaday sharci laha ku hulaw bulshada giibasha shal duwan mayla raay arrimaha bulshada xuquuqul insaanka rayidka culmaa udiinka nabadoonada malaaqida qiibud shal duwan leegmana laa ku shal huli inbut shomas ahayn fikirkii oo sheeneen inay la kadhaan geli kadibna la iska daray yunid la kawaala meel la raay markaas kadibna lan gudbi baarlamaanka dowladda koonfur galbeed intaas markii la sameeyo meel raay xukuumadda fulinta iyo meel raay gudiyadii ha ku dhamaada sharcigan kan eh lahan gudbi baarlamaanka anoo kumid aha dowladda koonfur galbeed gaar ahaan baarlamaankii labaad ee koonfur galbeed may ballan qaaday sharcigan inay nagada doono ka bulshadana wax ku oolan eh waana baarlamaankana baas marii doonaan insha allahu tacaala anoo xibin kumid ee ahaa afyoona ka hadalow may ballan qaaday inuuna ansahyaano waana maylaraay wal bulshada wax tar anglena ha ku saaro doonno intaas inglamad eena mayla raayso bulshadana mayla raayso hasaaradabana noo ha gudbiyaan baarlamaankan gudbiyaan iyad iyadan mahadsantiin dhammaantiin in alle intii mayla raay bulshadayinka ka nool soo dhawaystay maylahaa sharcigan sharafaylu ay hadhawaayoy booliskana hay kala xisaabtamoy waana hay ka shaqeeyoy